deeqdun baa sida odeerasa saddex kun oo doolar ah yeelanka talagalay gurmadka dadka uusasaamayay fatahaadii ka dhalatay roobabka ilino iyo wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalo dowlada koonfur galbeed ku wareejidiya guddiga gurmadka fatahaadaha koonfur galbeed silindersia dadka waqtigun dhibaatada ka haysata oo aan baahan in la garab istaaga gudoomiyaha guddiga fatahaada waana ee wasiirka wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka cabdinaasir cabdi caruusha iyo wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed kuma hadnagee deeqdunbeeside ah oo hadeersiyan ah usoona sheegay inay saameynta fatahaadiyo roobabka iyo injeysideen ah deegaanada koonfur galbeed yeeta toobaaxad wiin ah oo aan baahan in la garab istaaga
waxaa nala jooga wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha koonfur galbeed soomaaliya oo run ahaantii wasaaradda muhiim u ah lafdhabar ah dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wasiirka wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda qorsheynta niyad wanaagga ay muujiyeen dadaalka ay muujiyeen in baahiyaha ka jirta koonfur galbeed soomaaliya inay qeybtooda ka qaataan lacaga iska soo aruuriyaan iyadoo xaalad adag lagu jiro aadaan ku mahadcelina taasna waxay muujinaya dareenkiina iyo iyo biseylkiina aadaan ugu faraxsannahay sida wasiir wasiirkii igu horreeye howlaha guud uu sheegay wasaaradda qorsheynta waa lafdhabar waa hormuudka koonfur galbeed haddana waa muujisay inay hormuud tihiin kaliya magaca wasaaradda maala dadka shaqeynayana run ahaantii aad iyo aad dadaalkiina waa idinkaga mahad celinaynaa waxaan bilownay lacagtan dadka laga aruurinayo oo contributionka ah waqti adi laga joogo toban beri ilaahay mahaddiis ilaa hadda lacag badan lacag badan noo aruurtay waxaan rajeynaa maanta ilaa beri dadka u dambeeya wax noo ballan qaaday inay noo keeni doonaan annagana waxaan idinka ballan qaadaynaa lacagtaa dhiibteen in dadka la gaarsiiyo accounkan waa account furan transparent ah waa soo bandhigayna lacagta kusoo dhacdo o dhan meelaha loo isticmaalay iyo sida loo kala gaarsiiyey insha allah waxaan rajeynaynaa dad badan inay ku dhiiradaan in ama ha ahaato accounkan ama accounno kale ayaga ay fureenoo ay dadka u taageerayaan inay jeebkooda gacanta geliyaan oo arintan ay qayb ka qaataan waxaan si gaar u mahad celin dhallinyarada magaalada baydhabo iyo dhallinyarada koonfur galbeed oo run ahaantii lacaga iska aruurinaya dadkana wax gaarsiinaya taasna run ahaantii aadaan ugu mahad celinaa sanadkan waxaa lahaa isku tashi in annaga isku tashanno lacagaa hadda contributionada aroorinay keliya dadka bixi dadka dowladdu u shaqeeya waay ama ha ahdaan shaqaale agaasimayaal wasiiro ilaa madaxtooyada qof walba contribution u bixiyey contributionka ha yaraada ha badnaado qofba intuu awoodo waxaan waa sadaqo waana ku mahadsantihin ilaahayna bedel kheyr qaba ha idinka siiyo agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalo koonfur galbeed yacquub isxaaq xuseen ayaa usuuna ku hadalaya deeqdun iyo hadeersiyan guddiga fatahaado koonfur galbeed soomaali usoona sheegay in deeqdun yeeta toyosku aruuryan shaqaalo wasaaradda waana sii wadi doonaan garab istaaga bulshada danyarta ee
dabcan sida labada socdo deegaanada koonfur galbeed waxaa saameyn weyn ku yeeshay roobabkii elnino kaasoo sababay inay fatahaado sameeyaan oo meelo badan oo dowladda koonfur galbeeda ay yacni dhibaato gaarsiiyaan dabcan sida lalabada socdo wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda koonfur galbeed iyadoo qaadanaysa mas-uuliyaddii kaga aadan inay yacni gargaar u fidiso dadka yacni ay saameysay fatahaadahaas waxay waxaa maanta u suurtagalay inay contribution laga soo aruuriyey shaqaalaha wasaaradda ay maanta soo gaarsiiyaan guddiga fatahaadaha runtii waxaa halkan ammaan ballaaran ugu jeedinayaa wasiirka wasaaradda qorsheynta dowladda koonfur galbeed kaasoo lahaa door dhiirigelin asagoo mar walba shaqaalaha ku guubaabinaya inay ka qayb qaataan yacni maxay aheeday duruufahaas jiro saasoo kalena iyadoo xaaladahay adag yihiin mar walba nagu dhiirigelinaya nagu bogaadinaya in doorka wasaaradda uu aada u muuqdo waa u mahad celinayaa saasoo kale waxaan u mahad celinayaa guddiga ka shaqeeyay soo ururinta yacni contributionkaas oo ayagana ilaa dhowr qof ka koobnaa run ahaantii haddaynan wakti iyo ay gelin lahayn juhdi maanta heerkan lama soo gaari lahayn ayagana aaday u mahadsan yihiin intaas kadib dabcan wasaaradda mar walba waxay heegan u tahay duruuf walboo timaado inay qeybteeda ka qaadato sidii looga jawaabi lahaa saasoo kale waxaan u mahad celinayaa guddiga fatahaadaha uu magacaabay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ayagoo mar walbo saacad walbo heegan u ah wixii looga wixii aan uga baahano oo informationa nala soo wadaagayay ayagana aaday u mahadsan yihiin